dowladda faransiiska ah ee dhacda qaaradda yurub ayaa caan ku ah xabsiyada tirada badan ee ku yaala magaalooyinka dalkaasi iyo maxaabiista dhooban xabsiyada sababo ku aadan xaddiga falaldembiyeedyada oo dalkan aad ugu badan wargeyska wararka ee the times ayaa daabacay warbixin uu arrintan ku qaadaadhigayo islamarkaana uu liid ama cinwaan ooga dhigay maleeshiyaadka ka shaqeeya daroogada oo la wareegaya xabsiyada dowladda faransiiska xabsiyada faransiiska ee ay ka buuxaan maxaabiista dembiilayaasha ah ee si gaar ah oogu eedaysan falalka amni xumo ayaa kasii farabaxsanaya dowladda faransiiska sababo ku aadan weerarada hubaysan ee ay xabsiyadan martigelinayaan cagajugleenta had iyo goor ay la kulmayaan ciidamada ilaalada ka ah iyo tahriibinta maxaabiista oo ku xoogaysatay goobahan ayay warbixinteeda ku bilaabatay saxiifadda the times arrimahan oo la isku wada daray ayaa keenaya sida ay tilmaamayso the times in xabsiyada ay la wareegaan dadkii maxaabiista ku ahaa gacanta sarraysana ay iyagu yeeshaan kadib markii ay halkaasi kaga taagroonaadeen ciidamadii ilaalada ka ahaa xabsiyadan ee taabacsanaa dowladda faransiiska warbixintan ay baahisay the times islamarkaana uu qalinka u qaatay wariyaha lagu magacaabay david shazan oo ka mid ah wariyayaasha caanka ka ah dalka faransiiska ayaa lagu soo qaatay weerar dhowaan ka dhacay xabsi ku yaalla goobta lagu magacaabo tolon oo ah xeeb dhacda badda meditereniamka weerarkan oo dhacay isbuuc ka hor ayaa waxaa fuliyey nin isqarinayay islamarkaana watay gaari cad kadibna waxa uu si toos ah oogu soo jihaystay dhanka albaabka koowaad ee laga galo xabsiga isagoona xabad ku furay askartii ilaalada ka ahayd xabsigan weerarkan oo sida ay tilmaamayso the times ay tawhiiqiyeen amaba ay duubeen kaamirooyinka dabagalka ee loo yaqaano c c kamera ayaa ku soo idlaaday daqiiqado kooban shan iyo toban rasaas ayuuna fuliyaha weerarka la dhacay qolka ay degan yihiin askarta ilaalada ah waxaana weerarkan ka dhashay dhaawaca qaar ka mid ah askarta faransiiska ah ee sugaysay ammaanka xabsiga saraakiisha dabagalka ee faransiiska ayaa dhankooda aaminsan in weerarkan iyo koob iyo toban kale oo weeraro kan la mid ah oo dhacay saddex habeen gudahood ay falcelin ka yihiin go'aanada ay xukuumadda baariis ansixisay ee dhigaya in dembiilayaasha ku eedaysan daroogada iyo dhoofinteeda loo beddelo xabsiyo gaar ah si looga fogeeyo in ay helaan xiriir dibadda ah amaba ay ku hadlaan teleefoonnada gacanta haddaba maxay tahay fariinta ay xambaarsan yihiin weeraradan yayse tahay jihada rasmiga ah ee ka dambayso weeraradan ay ku dhaawacmeen xubnaha ka tirsan ciidanka faransiiska ayaa waxaa sheegtay koox isku tacriifisay kooxda d d b f balse ilaa hadda kooxdan lama aqoonsan xogtooda rasmiga ahna maysan dahfeedin hay-adaha sirdoonka ee xukuumadda baariis ayaa sidoo kale lagu yidhi warbixintan uu qoray wariyaha lagu magacaabay david shazan laakiinse dembi baarayaasha dowladda faransiiska ayaa adarosaya in kooxdan ay tahay koox uu dhismaheeda cusub yahay islamarkaana ay gadaal ka riixayaan horjoogayaasha daroogada soo geliya faransiiska magacoodan d d b f-na uu yahay halkudhig laga soo gaabiyey difaaca maxaabiista ku jirta gacanta faransiiska wargeyska la tarbiyon oo isagana wax ka qoray kiiskan ayaa isaga oo soo xiganayo mid ka mid ah ciidamada ilaalada ka ah xabsiyada oo codsaday in magaciisa iyo aqoonsigiisuba aan la baahin ayaa sheegay in fariinta weerarada ka dhanka ah xabsiyada faransiiska ay tahay mid cad oo dhahaysa sida tan annagu diidi mayno in aan galno xabsiyadiinna idinkuna hanaga hor istaagina in aan horay usii wadanno falalkeenna iyo shaqooyinkeenna aan lacagaha ka samayno askari howlgab ah oo horay ooga tirsanaa ciidamada ilaalada ka ah xabsiyada ee dowladda faransiiska ayaa sheegay in weerarada ka dhanka ah xabsiyada aanay ahayn kuwo ugub ah waxaana la wada og yahay in kooxaha ka ganacsada daroogada ee ku sugan dalka ay gacanta ku hayaan maadooyin aad u badan oo daroogo ah islamarkaana raalli kama noqonayaan in lagu haysto xabsiyada ayuu leeyahay askarigan howlgabka ah ee horay oga tirsanaa ciidamada ilaalada ee dowladda faransiiska عدد من موظفي الوزارة يرجحون فرضية تجار المخدرات يجب أن يعرفوا أنهم ليسوا هم من أعلنوا الحرب علينا نحن من أعلنا الحرب عليهم من خلال مشروع القانون الذي تقدمت به في مجلس الشيوخ ومن خلال قانون الاتجار بالمخدرات لأنه سوف يؤذيهم سوف نؤذيهم لسنا إرهابيين نحن هنا للدفاع عن حقوق الإنسان داخل السجون يا حراس السجون استقيلوا طالما بإمكانكم ذلك إذا كنتم تهتمون بعائلاتكم وأحبائكم geeska kale dhowaan ayay ahayd markii maxaabiis gaarayso ilaa sagaal qof ay ku guulaysteen in ay ka baxsadaan xabsi ay ku xirnaayeen oo ku yaalla magaalada niis ee dhacda koonfurta dalka faransiiska dhacdadan ayay warbaahinta maxalliga ah ee faransiiska ku tilmaamtay in ay tahay mid marla arag ah marka laga fiiriyo qaabka ay u dhacday oo sagaalkan qof ayaa xabsiga ka baxsaday iyagoo isticmaalaya duleal ballaaran oo ay ka samaysteen saqafka kore ee qolkii ay ku xidhnaayeen